أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixii labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay madaxweynaha dowladda eritreya ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya inuu abaabulayo dagaal ka dhan ah dalka eritreya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa markab hub u siday kooxda ridada soomaaliya oo uu gacanta ku dhigay maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay doonayso inay boobto suuqa xaafadda siinay ee magaalada muqdisho maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowladdiinah u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka qarax la beegsaday ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ee ilaaliya garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku bakhtiyey saddex askari oo etoobiyaan ah halkaa ay ku dhaawacmeen labo kale oo isla xabashida ah maalmo ka hor ay ahayd markii sidan oo kale garoonka diyaaradaha baydhabo qarax lagula beegsaday askarta kufaarta xabashida etoobiya waxaana qaraxaas ku bakhtiyey hal askari oo etoobiyaan ah halkaa ay ku dhaawacmeen saddex kale oo isla etoobiyaan ah madaxweynaha dowladda eritreya ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya inuu abaabulayo dagaal ka dhan ah dalka eritreya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo eegayaa cali aadan cabdulaahi caliyare dowladaha etoobiya iyo eritreya oo muddooyinkan dambe si weyn isugu hub uruursanayay ayaa markii ugu horreysay waxaa ka hadlay madaxweynaha eritreya asiyaas fawarki isagoo eedeyn culus u jeediyey xukuumadda adis ababa ee garwadeenka uu ka yahay abiy axmed afawarkii oo kulan la yeeshay saxaafadda maxalliga ee eritreya ayaa sheegay in maamulka abiy axmed uu ku howlan yahay horinta dagaal ka dhan ah eritreya xilli dhibaatooyin xoogani ay kaga furan yihiin gudaha etoobiya madaxweynaha eritreya ayaa sidoo kale shaaciyey in maamulka adis ababa uu qirtay in dowlado ay ka mid yihiin faransiiska maraykanka iyo imaaraadka carabtu ay ku barbartaagan yihiin horinta dagaalkan la rabo in lagu soo qaado eritreya sida lagu baahiyey mareegta wasaaradda warfaafinta eritreya waxaa kale oo siyaasa fawarki ka sanqariyey in saanad militari oo ay ka mid yihiin diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn gantaalada riddada dheer iyo weliba taangiyo ay soo iibsatay dowladda etoobiya iyadoo ku goodiday ayuu yidhi mawjado weeraro ah oo ay ku qaadi doonto eritreya tillaabooyinkan ay etoobiya qaaday ayuu madaxweynaha eritreya ku tilmaamay kuwo lagu madadaalinayo dadka aan aqoon taariikhda waxaana uu ka dhawaajiyey in eritreya ay si fiican u taqaano sida laysaga difaaco cadowgeeda etoobiya si buuxdana ugu diyaargaroobeen afawarkii wuxuu sidoo kale ka hadlay damaca badeed ee etoobiya isagoo sheegay in qorshaha ay etoobiya ku doonayso inay kula wareegto dekado iyo saldhigyo ciidan oo ku yaala somalilan uu yahay riyo been ah oo isdaawadsiisay isagoo carabka ku adkeeyey in damacaasi guracan ay gadaal ka riixayso dowladda imaaraadka carabta oo doonaysa ayuu yidhi inay gacanta ku dhigto dekadaha gobolka oo dhan eedeyntan culus ee uu jiiday madaxweynaha eritreya ayaa jawaab u ah eedeymo ka dhan ah eritreya oo ka soo yeeray dhinaca etoobiya waxaana eedeyntan afawarkii ku soo aadaysa xilli labada dal ay qarka u saaran yihiin dagaal qaraar oo ka dhex qarxa waana markii ugu horreysay oo eedeyntu ay u gudubto heer madaxtooyo aad baad u mahadsantaha caliyare xog dheeraad ah ayaa laga helayaa markab hub u siday kooxda ridada soomaaliya oo uu gacanta ku dhigay maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland cabdiraxiin sheekh cali ayaa inoo sii anbaqaadaya faahfaahinta warkaasi tafaasiil dheeraad ayaa ka soo baxaysa markab sidii hub xoogan maalinkii jimcaha ay gacanta ay ku dhigeen ciidanka maamulka riddada puntland kaas oo la sheegay in uu waday hub ay leedahay kooxda riddada oo laga keenay dalka turkiga inkasta oo ay kooxda gurguurta iyo dowladda turkiga aysan ka hadlin khafaalashada markabkaasi haddana afhayeen u hadlay madaxtooyada maamulka siciidani ayaa sheegay in ay gacanta ay ku hayaan ayna baarayaan markabka sea wall oo ay gelbinayeen ciidamada badda ee maamulka puntland b m b f wuxuu galabta ku soo xirtay dekedda magaalada boosaaso waxaana socda baaritaanka markabka iyo hubka uu sido ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada maamulka riddada puntland dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka riddada ee somalilan oo isagana ka hadlay markabkan la qabtay ayaa sheegay in ay qalad ahayd in gaalada caalamka ay xayraadda hubka ay ka qaadaan kooxda riddada soomaaliya isaga oo ugu baaqay waxaa loogu yeero qaramada midoobey in ay mar kale dib ugu celiso go'aanka qaramada midoobey ka qaadatay xayiraadda hubka waddanka fashilmay ee soomaaliya wuxuu horseeday cawaaqib baaxad leh oo sababay kalsooni darro beesha caalamku waa in ay si deg deg ah dib u eegis ku sameeyaan tallaabadan iyagoo tixgelinaya khataraha sii kordhaya ee ku wajahan geeska afrika ayuu yidhi cabdiraxmaan daahir aadan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka cabdiraxmaan ciro aad baad u mahadsantahay cabdiraxiin xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay doonayso inay boobto suuqa xaafadda sinay ee magaalada muqdisho marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo sii anbaqaadaya xildhibaan yaasiin fariy oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay in kooxda riddada ee xasan gurguurta ay doonayaan inay boobaan oo dhacaan dhulka suuqa xaafadda siinaay ee degmada wardhiigle ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku ganacsadaan dad shacab ah murtadkan ayaa sheegay in shacabka ku ganacsado suuqaasi lagu amray inay ka guuraan suuqa haddii ay ka dhagaa adeegaanna xoog looga rari doono xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa uga digay kooxda riddada ee xasan gurguurte inay awood u adeegsadaan shacabka ku ganacsado suuqa xaafadda siinaay ee degmada wardhiigley suuqa siinaay ciddii xal ku rabtana bannaanka ha timaado ciddii xoog ku rabtana bannaanka ha timaado hadda haddii dowladdu ay go'aansato ay annagaa joogna siinaay annagaana ciidan u ah annagaana shacab u ah waxaa leesbaranaa markay dhabtu timaado laakiin haddii laga shaqeeyo isma hurayno waanu wila dilaa waana nagala qaqabanaa maahane nagala xalimayo laakiin nimaa iyo diyaarad la yimiday oo sawir ka qaaday oo nashqo saartay oo warqad loo jaray ciidan iyo lagu soo daraa siinay loo fulinaa qof laga yeelayaah ma jirto waxaan noo yaalla waxaa waayo in maanta wixii ka dambeeyo suuqa siinaay inaan haddee la keedmayo qodbasiro iyo luuq iyo in laga soo baxo ciddii xal ku rabtana bannaanka ha timaado ciddii xoog ku rabtana bannaanka ha timaado muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta ka soo muuqanayay ganacsatada suuqaana kuwaasoo sheegay in dhulkooda ay boobayso kooxda riddada ee xasan gurguurte ganacsatadan ayaa horey u sheegay inay difaacan doonaan haddii kooxda riddada isku soo daydo inay xoog ku qaadato dhulka suuqaasi mahadsanid marwaan ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada abay ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmadaasi bashiir muuxidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd dowro socotay muddo kow iyo toban maalin oo maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow uu soo qabanqaabiyey waxay lahayd cinwaan gaara oo ahaa dowrada zayd binu thaabit waxaana ka faa'iidaystay dhammaan mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmadaasi kadib markii ay soo idlaatay waxaa la qabtay munaasabad lagu maamuusayey gebagabada dowradan taasoo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan iyo marti sharaf bogaadiyey dowladda iyo duruustii ay macallimiintu qaateen ugu horeynna macallimiinta ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ku qaadanayeen dowladda iyo sida ay uga faa'iidaysteen dowladda magaasha miyaanka bilow adowratu zayd ibnu thaabit لتطوير المعلمين في المدارس يا هاي مغاشة دولة أنك مهم سك هايتي القراءة والكتاب يا دولة كسافة نايتي يو جيبو شنسة جيبو تهاين جيبت كبرة وأنا كمهم سك هايتي القراءة والكتاب يا كبرداي جيبت فربرك يو جيبت آخر سنتة هنا جيبت لما ما كسافة سنايتيان وراقوين قولها دابع أوين كورها ماو آه تأديبات يو أساسيات العقاب الممنوع في الشرع ورماسو يو الآداب العشرة ورماس ميك لك ورماسي التعامل في المجتمع سين نتعامل فدي مالك نتعامل فدي مجتمع وسكنوا لي يو التعامل بين الطلاب والمعلم إنك ورماسي تاس تاس هايتي ميك لك ورماتي ورقدوس أو مهم دي لهاين أو كساب صناعي كيفية اكتساب قلوب الطلبة qodobada ardayda ah qulubti oo qaabkii nin kasbada lahay maalinkan kasbada lahaya ku ramaasitaas yan taas qaybti sidaad makin gudum yoon ma kala jaray oo dowladda kuma tahay dhex socday projector ama muuqaalooyin oo hamin la fiirsaaw oo yoona fawaa'id badan lahu guuri sidaa iya kuma tahay marka fawaa'idaas haddii wax laku taabado faa'iidooyin badan hayan may kuma tahayay shuruudu ta'diib ta'diibta ama rinyo agaabta la marsiyaa macalimiinta agaabayaan shuruudo indegsan oo culammada indejiyeen iyo nocogaasa ku waramaasiyoon tumuuqo kale ka sheegay sadiidaas qodob qodobood yaa ka saabsanaatay dowlada dowladana ilaahay maxadisayd nin dhammaatay الآداب العشرة آداب أوتومكايا آداب دكوات ميبره إذا لقيت مسلما فسلم عليه قف مسلم هذه هذا الكلمة سلام سلام تنك والكس السلام عليكم هاي تنلمات هذه هذا فل فدو جرو أنت هذا قاله جرودة فسلم عليه جرودة هذه هذا قاله فداس السلام لك تنسدهت هذه هذا الأمر سمي الله في ابتداء أكلك وشربك هذه هذا الآن تفداس ما مغاص إلهي والآموك والدموك به tan afaraad ka hadal hadal wanaagsan waa mayba xadiidkanaba man kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw lyasmut tan shanaad hadyada seeta miilaad jiifadaas weyse qaaday sidii oo weysida salaadan qaadaas oo kale tan lihaad hadyaad hanjisood faxmadillaah ilaahay mahadi hadyaad hanjisood ilaahay mahadi tan todobaad rudda tafaa'uma biyadik wamsik biyadik calaa fiik mayba naqaasi hamaansi galanta afka saar wamsik qobay biyadika calaa fiik galantan afka saar tansiyeedad haddii aad meel oo boose seeta fasallim calayhim dad ka qorshe salaam intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha hariin isagoo si adaa uga hadlay dowrka macalimiinta oo ku aadan jiilka ay gacanta ku hayaan wuxuuna siiyey talooyin muhiim ah iyo dardaaran aad u qiimo badan muslimiinta mas-uuliyad aan haytaan mas-uuliyaddiisan haytaan ma etaha ini oonay tahay marka mebo awlaadan iyo ubadkan olasiin ka aamini inaysan daacad haatan ilaahi subxaana watacaala marka anka ajar xisaabsatan runtii waxyaabaha lasan siyaaw oonaytay marka walbaan haayna weliba lasiinka silacyaw hosadii la fadaay lankasta mana nguud ho lanka onog maalin kastaba qonton onog okay haay qontonkaba belle owil iyo lahantuura runtii haqiiqatan waxyaabaha lahasiin tuura waxyaabaha walasiin qobdo ma eh waxyaabaha walasiin qobdo marka ma tahaan may waa baritaankaas oo inay diinka islaamka isin ulaadasay baraasan warsiin qobdaya marka intaas marka la kisaabtama marka inay sabar muujidan min isdirdaaramaane amaanadii inta lasiin dhiibida marka ikhwaa inta gudutaan tan nabi ilahi muhamed salawatu llahi wasalaamu calayhi leeway kullakum hiin raacin hiin wa kullakum mas-uulun can raaciyati wal waxyaabaha geeka dadbaraha ay taan walo inta beesalka doorsudama marka inay dadaalan yaalkii markan lasiinka imaanaysidii marka maybo imaanadii gudutaan imaanadan waa marka maybo dadaal su-aalo doon mas-uuliddu waa imaano نبي الله ما يراي وإنها أمانة فإنها خزي وندامة إلا من أخذها هين بحقها معها هدي مسؤولية إيه والبلش شيء مركان ما ملاك إيه أنا ولا لا يبان تيرون أقطع دبعات زي ودته ugu dambeynna qaar ka mid ah macalimiinta degmada labaatan jirow ee qaatay dowladan zayd binu thaabit ayaa ka warbixiyey waxay uga dhigneed dowladan iyo soo dhoweyntooda duruustii kala duwaneed iyo tawjiihaadkii idaariga ahaa كلي ما يبان تنه جب جوابتي دور أو نقود مكتب الدعوة في محافظة لباتن جيرو أو نسأدي مدة بيكو برا الحمد لله إله كما هذيان دروس بدن كقاضين أو مهم أه ولي أون كقاضين هتجي كلام كوب كرن dowladdu daninka hay may basootay muddo oo tumiko u baraa waana loo aragteeda muddo ashar rag ahaaday muddo ankeera shambarool dibad oo kala ahaaday tumina kuu baran noo bari mayba lahaa dowladdu dowladdu maasha allah way awlan kule macalin kasta oo dusahay kule dowri fayl hoo lantaraasow arday kasta dusroogoona dowladiisa ka maarmaanu may lahaa aragteeda kule shal macalimiinta may in sheegay intii dowladdu aqol ay ka faa'iidaysadaan magaalada labaatan jarow degmadu yaa ka sugowna dowladda meelaha ninka gebagabaabtii macalimiinta lanqobdii walyaalaha badan ka faa'iidni walshan bilood libilood todobilood ka barada jari tumiko maalmood ilaahini suurtugeli falilaahi alxamdu wanicma balana algaraati walkitaab laka baradaay unaynanti dhaqan gelino dadkanin dadaalay dadaalkasana gelina jazaaullahu khayra jazaadana dowladan ayaa ku biiraysa silsilad dowlaad diini ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay muddooyinkii lasoo dhaafo uu ka waday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaasoo siyaabo kala duwan ay uga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan wilaayada baay aad baad u mahadsantahay bashiir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu